sheekh cumar saalax madoobe oo ka mid ah culimada ku nool magaalada beledweyne ayaa bulshadii hay-adaha samafalka ugu baaqay in hilibka udxiyada lagu caawiyo dadka danta yar inta lagu guda jiro maalmaha ciidda carafada hilibka udxiyada ayaa la qalaa maalinta ciidda carafada iyo saddexda maalmood ee ka dambeeya iyadoo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka danta yar ee aan awoodin inay soo iibsadaan xoolaha udxiyada sheekh cumar saalax madoobe ayaa raadiyo beerula ugu waramay xilliga la qalo xoolaha udxiyada isagoo bulshadii hay-adaha ugu baaqay in hilibka udxiyada lagu caawiyo dadka danta yar maalmo ma jiraan camal saalix la qabto oo ilaahay agtiisa loogu jecel yahay maalmahan kuwaana oo ah bisha dilxija tobankeeda hore saxaabadii markaasay dhaheen rasuul ilaahayow jihaad la qabto xitaa oo waddada ilaahay lagu jihaadta ma iyagaa ka fadli badan maalmahan camalka la qabta nabiga markaasuu yidhi walal jihaadu fii sabiililah xitaa jihaad waddada ilaahay lagu jihaadtamo maalmaha camalka la qabta ayaa ka fadli badan ayuu nabiga yidhi ilaa rajul baxay naftiisa iyo xoolihiisa jihaadka ku saaray waxna aan ka soo laabanin xoolihiisina aan soo isoo laabanin naftiisana isoo laabanin ma ogi marka maalmaha walaalayaal sidaas khayrka badan oo ilaahay isna soo gaarsiiyey ee barakada iyo fadliga badan ay kusugu yihiin waxaa nagala rabaa marka acmaasha wanaagsan oo dhan inaan qabanno hadday sadaqo noqo laheyd hadday noqo laheyd salaad hadday soom isnoqo lahaa haddaa qur-aan akhris isnoqo lahaa haddaa islaax bayn annaas ay noqo laheyd wixiiba acmaal saalixa oo dhan hadday tasbiix iyo adkaar iyo xusid ilaahay ay noqo laheyd inaan intaasoo dhanba aan laazimno oo aan la nimaadno ayaa nagala rabaa waxaa noo xiga maalmaha maalmaha tobanka ah maalintii ciidda iyo ayaamu tashriiqii ka dambeeyey maalintaas ciidda ah dadka ilaahay uu siiyey xoolaha iyo dhaqaalaha waxaa ay mudan yihiin laga rabaa oo ay maaragta ay saaran inay udxiyeystaan oo xoolo ay qalaan xoolahaas iyo udxiyadaas iyadana fadli badan ay leedahay masaakiinta in la quudiyo guryihii maaragta dadkii dirsaalkaha la gaarsiiya oo maalintaas muslimiinta dhan farxaddooda iyo laga shaqeey nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa uu yidhi axabu lacmaali ila llaahi suruurun tudqiruhu calaa muslim ow takshifu canhu kurba ow tadrudu canhu juucan ow taqdii canhu daynan nabiga waxau yidhi acmaal la qabta ilaahay agtiisa waxaa loogu jecel yahay qof walaalka muslim ah oo inaad farxad gelisa qalbigiisa aad farxad gelisa ama dhib aad ka faydo ama ahayn baahi haysa aad ka qaado oo aad ka celiso ama deyn saarneed ama dayn lagu lahaa aad ka gudto taasaa camal la qabta ilahay agtiisa loogu jecelyahay ayuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa laga rabaa masaakiinta in la quudiyo oo nagala rabaa intii awoodda ay tahay la quudiyo oo la cuno siiyo iyadana waa waxyaabaha ilaahay looga dhowaanaya ay kamid tahay subxaanahu watacaala si guud insha allahu tacaalaa aan ugu wada shaqeyna farxadda muslimiinta guud ahaan si gaar dadka masaakiinta iyo ducafada ah laga warqabay iyo aytaamta iyo ilmaha maaragta araamilada iyo guud ahaan dadka masaakiintan iyadana in laga warqabo ayaa iyadana aan isku boorinaynaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool qoysas badan oo danyar ah kuwaas oo aan awoodin inay iibsadaan xoolaha udxiyada islamarkaana u baahan in lagu caawiyo hilibka si ay maalmaha farxadda ula qeybsadaan guud ahaan muslimiinta